faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan oo reediyo cadaad waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu daroon faahfaahin dharad oo ka soo baxaysa dagaal geystay khasaare isku jira dhimashadii dhaawaca maanta ka dhaca duuleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose askar ka tirsan ciidanka booliiska oo maanta degmada balanballe ka geystay kufsi wadareed waxgaradka gobolka shabeellaha hoose oo sheegay in maamulka koonfur galbeed ay ka musuq maasuqda saamiga ay ku leeda xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed dowladda federaalk soomaaliya oo maanta magaalada dhuusamareeb ka daabushay ciidamo ay howray dowladda federaalk soomaaliya halkaasi u geysay taliska ciidanka xoogga dalka oo maanta magaalada baydhabo ee gobolka bahay ku xiray ciidamo horey uga qayb qaata dagaalbilaad ka dhaca gudaha magaaladaasi madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo la sheegay inuu ku qancay ka qaybgalka xafladda calaamasaarka madaxweynaha cusub ee galmudug iyo ku-xeenkiisa intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu duu koran warka duur ee reediyo cadaado goorow diyaagoow warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxaabadan dhegaysanayo waa duur talaada taariikh ku astiisan tahay afariyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan iminkii haatan kusoo dhawada warkii oo dhan warar kala duwan ayaa kasoo baxaa dagaal bilaad geystay khasaare isku jira dhimashadii dhaawac oo maanta ka dhaca duuleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland maxaa cabdulahi shacre warkaas oo kooban magaalada kismaayo ayaa sheegaya in saaka dagaal culus oo ka dhacay duuleedka degmadaasi deegaano hoos yimaada oo ka tirsan gobolka jubbada hoose wararka ayaa sheegaya in dagaalkani u dhexeeyey maleeshiya beeleed waayadan dambeba isku dagaalayay deegaanadaasi oo sida la sheegay isku haysta dhuldaaqsimeed iyo weliba ceelbeedyo ku yaala deegaanadaasi wararka ayaa sheegaya in maamulka jubbaland halkaasi u diray ciidamo si ay uga hortagaan dagaalkaasi islamarkaana ukala dhex galaan maleeshiya beeleedyadaasi afhayeenka maamulka jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulkiisi uu ka hortegaya dagaaladaasi islamarkaana ay u direen ciidamo aada u fara badan si aysan usii socon dagaaladaasi wuxuuna fariin u diray dadka isku dagaalaya deegaankaasi isagoo sheegay inuu jiro cadow kale oo ay la diriiri karaan halka iyagoo ay isla dirirayaan
markaan kusoo laabsawarka su-aashaadii ahayd dowladda tallaabada qaada iyo waxaa isaga aada howlaha ka socda duleedka magaalada kismaayo falal dowladda jubbaland arrinta aad bay ugu xun tahay wayna cambaaraynaysaa falalka lidiga ku ah wada noolaanshaha iyo walaalnimada iyo islaamnimada iyo dhammaan nabadda deegaanka ka jirtay lidiga ku ah ee ka socota miiga magaalada kismaayo aad bay ugu xun tahay markaan usoo laabtay warka su-aashaadii ahayd dowladda tallaabada qaaday iyo waxaa isaga aada howlaha ka socda duleedka magaalada kismaayo falal dowladda jubbaland arrinta aad bay ugu xun tahay iyo dhiiga bilaamicnaha ku daadanayo wiilasha soomaaliyeed ee iskulanisa joojiya ayaan leenahay insha allah dina karim in ay waaradaa qaataan ilahay baan ka rajaynaya hadduu ilaahayno intaa kadibna dowladda waxay qaadi doontaa tillaabo cad oo lagu joojinayo howlaha socda siyaasiyiin ku sugan magaalada muqdisho oo ka tirsan kuwa ka soo jeeda maamulka jubbaland ayaa ku eedeeyey madaxweynaha maamulkaasi inuu isagu horinayo colaadaha maamulka jubbaland ayaase arrimahaasi gaashaanka u daruuray maalmihii u dambeeyey deegaanadaasi waxaa ka taagnaa xaalad codaaleed oo u dhexeeya labadaasi beeleed walow aan loogeyn meesha ay ku dambayn doonaan maxamed cabdullahi mir maxamed shaacir radio cadaado muqdisho askari ka tirsan ciidanka booliiska magaalada balanbaleec ee gobolka galguduud waxaa lasoo warinayaa in kufsi wadada ay u geysteen ee gabdho ku noolaa magaalada balanbale ee gobolka galguduud filson muuse yuusuf ayaa warkan inoo faahfaahinaysa magaalada balanbale ee gobolka galgaduud waxa ay toddobaadkan martigelisay dhacdooyin xanuun badan islamarkaana halkaasi lagu kufsaday afar gabdhood oo ka mid ah dadka deegaanka dhacdadan ayaa xiliyo kala duwan ka dhacday gudaha deegaanka waxaana halkaasi waxaana falkaasi geystay rag iskugu jira askar ka tirsan booliiska iyo shacabka magaaladaasi arrintan ayaa saameyn weyn ku yeelatay degmada balanbale xubno ka mid ah dadka ay dhibaatadaasi ku dhacday ayaa la hadlay radio cadad waxayna sheegeen in dadka dhibkaasi intaas la egeystay ay deegaanka gees ka joogaan islamarkaana aysan suuragal noqon in lasoo qabto waxayna sidoo kale sheegeen in maamulka degmada iyo saldhigga booliiska ay geeyeen arrintan islamarkaana aysan jirin wax laga qabtay raggii geystay falkaas kufsiga gudoomiyaha degmada balanbale ee gobolka galgaduud jaamac xayle oo la hadlay warbaahinta raryaha cadaada ayaa sheegay in lasoo qabtay laba ka mid a raggii kufsi wadareedkaas geystay jaamac xayle waxa uu sidoo kale sheegay inay been abuur tahay wararka sheegaya inay maamulka degmada ay ka biyadiideen soo qabashada ragga ee ku eedeysan kufsiga ka dhacay gudaha magaalada balanbale waxba kama jiraan waxba kama jiraan waxaasoo dhan waxaa jira weye meeshaan cid la caburiyaa ma jirto cid baqaysaa ma jirto waxaa weeye waxayna ka mid yihiin waxyaabahaas waxyaabaha soomaalida lagu dhibaataynayo saxaafaduna looma baahna waxaan caddayn inay sheegto waxaa weeye dadka jiiska laga galay anigaad soo wacaysaan anaa idinla hadalsiinaya telefoonkeeda idinkala hadalsiinaya hordeeda u yihiin waxay rabaan inay ka hadlaan ama koodaa idin siinhayaa oo ay ka hadlahayaan meeshaan cid la caburinayaana ma jirto cid baqaysaana ma jirto annaga waxaan ku eegay dadkii wax lagu tuumayena waa xiran yihiin bayriskaana gacanta ku haya waxaa la baarahayaa waxaa la soo gudbiyey waxa xunka ah iyo waxa beenta ah waagii ay noo soo gudbiyaan wax adna maya magaalada dhexdeeda weye waa magaalada bartamaha iyagu laba kiis baa jirta horaan ugu sheegay midna wuxuu dhacay adigu laba maalmood ka hor midna maalin ka hor buu dhacay haddee labadaa kiis baa annaga yaa sideedaba yaa balambal ka dhacday intii hadda aan garan karo anigu macnaha xusuustayda labadubana waxaa weeye oo maxaan uga jeedaa lagu daboolayaa anigu mas-uul degmada joogaanahay kuwa waxgeysay kuwa wax loo geystay iyo mas-uul baan ka ahay min islaamana waanahay oo ilaahay ka baqahayo maxaa keeni kara inaan qariyo mise adigu waxaad joogtaa meel maaragtay dadka waxgeystaa siyaada adiga hadda aniga wiil weliyataaga shaki baan ka qabaa sababtoo ah soomaaliya kama jirta maanta wax laysku caburiye iyo meelaha shabaabka joogaan baan ka maqlay waa waa lays caburiye aniga dadka degmada gaar ahaan kuwa dhibkaani ku dhacay ayaa sheegay in maamulka degmada ay ka dalbadeen arrintan ka hadalka islamarkaana ciddii arrintaasi warbaahinta ka sheegta la xiri doono islamarkaana ganaax adag la duldhigi doono gudoomiyaha degmada balanballe ee gobolka galgaduud jaamac xayle ayaa sheegay gudoomiyaha degmada balanballe ee gobolka galgaduud jaamac xayle ayaa isna sheegay inaysan jirin cid ay ku cadaadiyeen ay ka hadlaan arrintan kufsiga islamarkaana la ganaaxi doono gudoomiyaha waxa uu sidoo kale sheegay in la baadigoobaya raggi kale ee ku eedeysanaa qayb ka mid ahaa kufsigan ka dhacay gudaha degmada balanballe maya adeer waxaa weeye meesha haddaad adigu xoogaal ka tahayna ka warbixi haddaad annagana wareysatayna waxbaan kuu sheegnay degmada balanballena ma jirto wax anteena ma jiraan cid laga baqaana ma jirto cid hadal loo diidayna ma jirto hadday jirtana waan caddaynaysaa waxaan rabnaa qowlka inaanu annagu u sheegno meeshaan wax cabsiyo inaysan ka jirin sideedabana waxaa weeye anigu hadda saan kuu sheegay waxaa ma garan karo hadda inaad saxaafadda aad ii sheegaysa inaad tahay iyo qof hadda isagu dhibaato raadisa inaad tahay sababta waxaana weligana kuna dhaqmin deegaanka nagana ka dhicin ayaa waxaa weeye waad ka sheekaynaysaa waxa aad ka sheekaynaysa maaha waxaa naqaan waxna soo maray maaha inta aad leedahay waxbaad qarinaysaan iyo waxbaad qaban weydaan labadaa kalmadood inta aad wado waxaa weeye isoonayno horkeena kuma warrami karo sababtoo ah markii nin wargoodahaya waxaa tahay nin shidadahaya waxaan degmada ka jirin waxgaradka gobolka shabeelle hoose ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ka masuqmaasuqdeen saamiga ay ku leeda xubnaha baarlamaanka maamulkaasi cabdinaasir al cadaala ayaa warkan inoo faahfaahinaya iyadoo dhowaan koonfur galbeed lagu soo doortay xildhibaanada cusub ee maamulkaasi ayaa waxaa isi soo taraya cabasho hor leh oo kasoo oo kasoo baxaysa qaar ka mid ah beelaha ku midaysan maamulkaasi waxaa la sheegayaa in beelaha qaara ayaa ku dulman yihiin qaabka loo soo xulaya xildhibaanada cusuba waxaana odayaasha dhaqanka ee qaar ka mid ah beelahaasi ay cabasho xoogan ka muujiyeen sidoo loo soo xulay xildhibaanada cusub ee ee dhowaan lagu soo doortay koonfur galbeed mid ka mid ah oday dhaqameedyada beelaha dega degmooyin ka tirsan shabeellaha hoose oo igu horeysa magaalada marka iyo deegaanada kale ka agdhowa ayaa sheegay in ay ku dulman yihiin awooda qaybsiga maamulkaasi waxaana uu si gaar ah ay uga cawdeen tirada laga siiyey xildhibaanada cusub ee maamulkaasi maamulkii gobolka laga dhisay ilaa guddoomiye ilaa waxa ku xiga wax kasta waxba kuma leh hawliya kuma leh ogaay dawladii hore hadda iska dhaafay oo dhacday inta ka dhahay xil baan ku lahaa jirin hawliya ku lahaa jirin waxaa naga qasay maamulka koonfur galbeed midka hadda socdo waa kii hore waa ku lahaa jirnay kan hadda socdo waayo waxbaa ka tabanaysaan mise waa maamulka gobolka waan keliya ka tabaynaayo markii anigu hadda ma jooga xabalan kula joogaa mar dhowna markaanka imid waxaan u arkaya in la qadiyay dadkii raadiyaasha media anna waa la socotaa facebook waad ku aragtay dad gaara in loo roonaado in dadkii laga hawiyahaas oo ku yaryahana waa ano- ano- idaacadana waa ka maqashay mediana waa ana komendaalina waa arag qarankuna moogta ummadda waa ka dhexeeya moogta qarannimadu moogta qoys maahana waa waa waa qarane moogta qoys maahana waa qarane moogta qaranka ninka laga qadiyo inuu hadlo xaqa u leeyahay waxa uu intaasi ku daray in si guud loo soo yeereeyey qaybsashada guud ee xildhibaanada maamulkaasi koonfur galbeed balse waxa uu sheegay in si gaar ah loo dhimay qaybtii ay ku lahaayeen xildhibaanada maamulkaasi oo uu sheegay in tirada la siiyey beelaha kale in ka yar la siiyey beelahooda
oo la yareeyey oo yaraadeen soo dadka in laga wada yareeyo soomaha nin haddii loo badiyo nina laga sii yareeyo laga sii goosto soo xoogaha adduunkaasi dhibaatada nimaa wax badan la siiyey waa ujeednaa ninna waa laga yareeyo waaba laga hal iyo wax lamid aha la siiyey ninna ama lix ama toddoba u qaatay waxaasu maxaqa miya umu qalantaa ninka deegaanka degan
waa tahay bal hadda marka marka deegaanka laga qaato soo ninkii yani da- dalka gobolka wax soo gelaayo ummadda wax soo gelaayo soo in wax loo badiyo ma ahaso ninka aan waxba haysan oo ma- oo iska yimid oo aan xo- hanti lahayn in loo badiyo maxaq ah waxaa noo qorshaysan inaan ummadda xaqa la siiyo in nala siiyaan rabnaa wax kale ma qabno dagaal ma qabno xumaan ma qabno derisnimaan ogolnahay hadday noq ay xaqa naga heligeyna cansuurta ma diidayno waa diidaynaa asaguna waa cuna ha waayo anaguna waxa weeye xoolaha anagaa noo dhaqaaloobayo waxaan noo qashaysan inaan ummadda soomaaliyeed iyo meel kastoo jooga iyo wax garta inaan ogeysiino naka xumaan kalena waa ogeysiinaynaa idaacadii meydaan kasii deynaynaa in xaqdarra ka jirto xaqa aan leenaho xaqu leenahay beeraha anaga iyo caradan casuurta laga qaadayo baabuurta waa diidaynaa hantidanagaan anagu ku ekaanaynaa nimaan hanti lahayn xilna qaata waa cuna isagaa weynaya marka xilka waa nala ogolaan doona insha allah dhowaan ayaa xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya waxa ay shir ku yeesheen magaalada muqdisho kuwaas oo ka cabanayay qaabka loo soo xulay xildhibaanada cusub ee maamulka koonfur galbeed waxaana ay sheegeen in beelaha ay ka soo jeedaan eedega dega waa degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ay ku dulman yihiin qaabka loo soo xulay xildhibaanada cusub ee maamulka koonfur galbeed taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in maanta magaalada baydhabo ee gobolka baay ay ku xireen ciidamo ka qayb qaatay dagaalbeeled ka dhaca gudaha magaalada baydhabo ee gobolka baay taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta lixinaad ee ka howlgasha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi waxa uu sheegay inay qabteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka qayb qaata dagaalbeedyada ka dhaca deegaanada koonfur galbeed si gaara deegaana hoosta magaalada baydhabo ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay in inta xilka taliyaha qaybta lixaad loo dhiibay ee ka howlgasha deegaanada koonfur galbeed ay jiraan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo iyaga wato hubka dowladda federaalk soomaaliya ka qayb qaadan jiray dagaalbeedyada ka dhaca deegaanada koonfur galbeed ha yeeshee arrintaasi la xakamiya oo loo sameeyey wacyigelin dhinaca ciidamada ah oo dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ay iska kaashadeen taliyaha howsha jihaad ku qabtay magaalada baydhabo ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay in jiraan ciidamo ka dhiga adeega amrida ka soo baxaya saraakiisha sare ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo maxkamadda sare ee ciidamada qalabka siya dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo ka qayb qaadanaya dagaalbadyada ka dhaca deegaanada koonfur galbeed kadibna xabsiga la dhigay n arrintaas n markaan imaanay xawli bay ku socotay n maasha allah arrintaas waa la hor istaagay ama awur baa laga bixiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliyaasha qayb n saraakiisha qaybta oo iskaashaday ayaa ka hortegey n amaawir iyo shuruucna waa laga soo saaray askari maanta n dhulku diriraya ama shacab n muxuu ku dhibaataynaya ma jiro n wixii noocaas ku shaqaynaya ama n fikradaas n aaminsanaana n waa laga wacyi- wa- wacyigelin waa laga siiyey kuwii ku dhiga adeegayna xabsiyay u jiifaan marka n isbedel ballaaran oo dhinaca anshaxa ciidanka ah n hadday ahaan lahayd inuu askariga garab istaago qabiilkiisa iyo muxuu ahaa wax la mid ah waxaa loo sheegay askariga inuu ummadda soomaaliyeed oo dhan u dhexeeyo uusan qabiil ahayn n taas waxay ka hartay maalinkii uu kusoo biiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa way ummadda soomaaliyeed oo dhan mas-uulu ka yahay marka n fikradahaas guracan ciidanka waa lagala diriray meel fiicanna waxbayn n ayaan gaarsiinay hadalka taliyaha ciidamada qaybta lixnaad ee ka howlgasha deegaanada koonfur galbeed si gaara magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed ayaa ku soo aadaya xili marka qaarkood ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay si toosa uga qayb qaataan dagaalbeedyada ka dhacaya meelo badan oo dalka ah ayagoo wata hubka dowladda federaalk soomaaliya musuqmaasuq xoogan ayaa la sheegay in lagu soo xulay xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiqaadir cabdiraxiin aadan iyada oo dhowaan lagu dhawaaqay in lasoo xulay lana soo dhammaystiray dhammaan xildhibaanada labaad ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa jira tabashooyin iyo sidoo kale eedeemo loo jeedinayo qaabka iyo habka loo maray soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya beelaha dega- deegaanada koonfur galbeed qaarkood waxay ku andacoonayaan in kuraastii ay ku lahaayeen baarlamaanka koonfur galbeed la dudsiiyey halka qaarna ay leeyihiin musuq maasuq iyo sidoo kale lacago badan ayaa lagu bixiyey sidii qof shakhsi halkaasi loo geysan lahaa isxaaq mursal oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii u baratamayey inuu mar uun kursi ka helo xildhibaanada labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed balse aysan u markaas u suurtogelin ayaa wuxuu sheegay in uu ogyahay isagu in isagu qudhiisu kursi u tartamayey la doosiiyey islamarkaana lacaga lagu bedeshay wuxuu dowladda soomaaliya ugu baaqay inay wax ka qabato arrimaha hadda ka taagan baydhabo abdore hadii meel haddii wax la samaynayo soomaalida maanta waa og tahay wax way dhacayaan laakiin wax kasii fiican in wax kasta dhaceyna dalka haddii uu leeyahay maamul oo hoggaan uu leeyahay hoggaankaas in loo hoggaansimo oo wax walba lagu sameeyo dadkan ajiro sharcida islaamka ayaa dhabta waktigaada ayaa sugaysaa marka aniga aan kula hadlaayo lix dood baa halkan baydhabo aan joogaa darkii laga talinahayo systemka jiro oo oo nabiyina hore ayaan ka mid ahaa welina ma aana xalaalin arrinta isaga ahaa weli ayaan isdii karo marka hoogo saamigaas waa lagu muslimigaasugay aan isleeyahay balse haddana insha allahu waan sabrayna waktigeena ayaan sugayna haddii ilaha yidhahdo anoo intaan aan jirayno shacbiga soomaaliya horumarkiisa iyo tanidiisii marka insha allahu sidaas aana mas-uulinimada ay ku jirtaa marka insha allahu sidaas raba inaan kuu sheego haddii ilaha yidhahdo Eh, kuwa haddaad sheegayso oo sidaas ah aniga tarkayga ku jiray laakiin nasiib wanaag eh, weliba dadka oo zimad eh, aad aad sheegayso oo muwa- madaxtooyinka u dhawaan ku jiray welina nasiibtay ma ma noqonin Eh, marka kuwa ha laga yaabaa zimad madaxtooy aan oo laga garanayn inay ku jiraan baa laga yaabaa iyo kuwa garanayo marka insha allahu eh, intaas waxma taraysa waxa wax tara eh, in dadka loo shaqeeyo si cadaalada loogu shaqeeyo oo ay u shaqeeyaan ayay wax tarayso eh, xildhibaankaas inuu sidaas ku fikiro oo ummaddan sidii lagu horumarin lahaa dalkan lo- eh, lagu horeyn lahaa adeeg haysta loogu dhaaban lahaa inay ka shaqeeyaan baa muhiimadda ay tahay marka eh, sidaasaan rabaa inaan ku adkaysto haddii dhaaa ayay ku adkay haddii dhaaa magaalada baydhabo ee gobolka baay hadda waxaa ku sugan oo markaasi jooga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka so- xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaas oo sheegay in ay madaxweynaha koonfur galbeed kala hadli doonaan qaabka iyo habka loo maray soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaanadaasi la dhaariyo warkii duuru intaas ayuu ku dhan yahay tani kulan dambe duur wanaagsan